asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabadoon axmed cumar soo dhowow maanta waxaa miiska inoo saaran aan ka hadlaynaa ama aan wareysigaan ku qaadi doonaa dowladda federaalka etoobiya ayuu ku saabsan yahay labada dhinac hadallo ayay isdhaafsadeen adiga arrinkaas mala socotaa
bismi illah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu hadalladaas ay isdhaafsanayaan idaacadaha waan ka maqalnay laakiin wax hadda annagu ihtimaama maba aanan sii siinin maadaama aan ognahay in hadallada dowladda federaalka ay sheegayso aanay hadal ruma aysan ka ahayn afka baarkiisa ay iska tahay awoodna aanay ulahaynba etoobiya waxay hadda ku tilmaamayso leedaha amaha naga baxdo safiirka hanaga qaato saas hana yeesho waxaasoo dhanba wax ay awoodi karta maahan ee ummaddan ay maqashiinaysaa is leedaha xoogaa ku xasili marka wax haba yaraatee muhiimad weyna ma lehan arrimahaas ay sheegaysa dowladda federaalka saasaan isleeyahay waa tahay xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa waxay dhaheen etoobiya yacni ka qayb ma ahan duulaanka ka dhanka ah soomaaliya etoobiya iidan dhankeeda hadalay soo saartay oo kaasi liddi ku ah marka kan dowladda federaalka muxuu ka dhigan yahay arrintaas waa arrin dowladda federaalka ay iska sheegayso ra-iisul caamkana rabta ay maxaan ku irahda ku khalado etoobiya ka mid naqon mayso macnaha ciidamada etoobiyana sharci qabanaya ma jirto hadday rabto xoogayba ku joogtaa haddaba waa ku jirtaa iyadoon raalli laga ahayn xooggeedayna kusii joogaysaa iyaga laftigoora haddii la yidhaahdo warkaas ka noqo horka dowladaha reer galbeedka oo etoobiya iyagaba isla xakuma haddii yidhahdo warkaas waxba kama jira ka noqo horey uga noqonayaan marka etoobiya iyadaas uun in maxaan ku yidhahdaa meel kale laga soo amro maahane dowladda federaalka warkeeda kuma baxayso saasaan anugu aaminsanahay waan garta xabashada etoobiya inay ka bixinin soomaaliya sheegeen maadaama ay arrintaas sheegeen marka waddankayaa ka taliyay ilaan dowladda federaalka waxay leedahay ka bax oo kama mid noqonaysid ayagana waxay leeyihin waan joogeynaa marka waddanka yaa u taliya marka waddanka ciddii xoog lahaa u taliso dowladda federaalka ahu war hadday sheegto anaanay awood ku dari karin waxaa layidhi niman niman warankaagu gelin warkaagu ma galaalaynin marka horeba etoobiya kama baqayso dowladda federaalka inay xoog ku saarto amba awood ay macnaha kala hortagto kama baqayso mar hadday saas ayaan ka baqaynin waxaa la sheegaya mar hadda safiiriya naga baxay yidhaahdeen aniga kuwa kale oo ka amreen puntland iyo kuwa kale oo maxaan ku dhaha somalilandba way diideen dhigna shaq uma siin mar haddii aad adugu amar soo saarayso amarkina aadan fulin lahayn oo awood fuliso aadan lahayn waxaaba kaaga fiica inaadan amarkiiba aadan soo saarin ileen maxaan ku idhahdaa daciiftinimo ayuu ku ziyaadinayaa amar aad soo saarta inaad fuli weyso inaadan soo fuli karin oo etoobiya waxba ka qaban karinna waa ay arkayaan waana og yihiin waayahay marka dowladda federaalka waxay leedahay etoobiya dagaalkan qayb kama noqonayso waxayna yacni safaarad ku leeyihiin madaxtooyada maxaa arrinkaas marka maxaa laga dhihi karaa arrinkaas arrin saxa oo maxaan ku idhaha dowladda lafteeda idaacad ka tahay maahan sida aan aaminsanahay ummadda ayaa la maqashiinayaa safiirkeeda uu joogo madaxtooyada anaan madaxtooyadaba laga saari karin habbaxii la leeyahay ummaddana la maqashiinaya anuu madaxtooyadii joogo waxaasi wax maxaan ku idhaha khiyaanaha ummadda lagu khiyaanayo war macnaha loo la maqashiinayo habbaxdaan dhahnay waa bixi doontaa saas waaye ummaddan kaliya ayaa la rabaa in lagu khaldo maahane etoobiya habbaxdana ku bixi mayso iyaga iyo etoobiyana hal meelaa laga xukumaa haddii la yidhaahdo etoobiya waa joogaysaa ciidamadeedana joogaya waddanka iyaga kaliya xataa soo gelaya haddii la yidhaahna wax tabar ay u haayaan ma lahan marka waa un waxay iska sheegayaan anaan u fulaynin saasaan aaminsan anugu dadkaasina yaysan ku sirmin dowladda federaalka hadalkeeda run maahan waana la bartay waxay sheegayaan iyaga maxaan ku idhaha waxay afka ka leeyihiin iyo waxay fulinayaanba mar walba waa kala duwan yihiin waxay fulinayaan waa wax loo soo meersho oo meelo kale looga soo meershay fulinayaan ummaddaanna waxay isleeyihin xoogaa ku dejiya unbay afkuga sheegayaan marka yaanay ku khaldamin oo yaysan isdhehin dowladda federaalka waxaasay sheegta waana fulayaan marnaba yaysan ku khaldamin saasaan kula talin lahay anugu gabagabada ayaan ku dhownahay yaa is leedahay etoobiya soomaaliya ama dalka soomaaliya way ka qaban karaan wadamadan marka horeba etoobiyada macnaha waxay ka amar qaataan dowladahan saliibiyiinta ah sida maraykanka iyo kale ka amar qaataan haddii la yidhahdo soomaaliya ka bax waa ka baxayaan haddii kalena maxaan ku idhahda maanta waxaan idaacadda ka maqlaya idoo laleeyahay ruushku wuxuu yidhi soomaaliya waxaan ku taageersannaha etoobiya inay maxaan ku idhaha bad ka hesho geeska afrika bad ka hesho oo macnaan ku idhahdaa saasoo kale waxaana uu soo joognay xilligii maxaan ku idhaha dowladdii maxamed siyaad barre ay ruushka ay iska saaraysay waddanka ka saaraysay waxay ahayd iyadoo etoobiya addis ababa loo sii dhow yahayo waxaa la yidhi wax soddon kilomitr waxaan dhammayn baa soomaalida uga dhanay baa la yidhi qabsiga maxaan ku idhaha magaala madaxda ciidamadii marka ruushku len alkufru mila waaxida le gaaloo dhan ways og tahay waxay rabaan ha noqdaan iyagoo inta jooga waddanka iyo xagga taageero siinayeen ruushka markii bax la yidhina iyaga dhanba ciidanka dhammeeya xagga ka soo dejiyeenba markaasaa itu- soomaaliya maxaan ku ihahdaa dib loo soo celiyey marka hadda awood wax kastaba awooday ku xiran yihiin in la awoodaysto awood aad wax ku bixiso warkaagu ma- mad hadda shabaabo kale shabaabo kale haddii tirahda saasa la yeelo beriga dhegtaa loo taagaa waxa la isleeyahay ama wuxuu ku- ku xujiyaan amba wax saas yeelan laakiin xasan sheekh maxamuud wuxuu leeyahay inuuban awood isu ku fuliyo usaan haysan waa la ogyahay marka isaga iyo etoobiyana isku maxaan ku ihahdaa manbaci kasoo foofaanoo reer galbeeda soo wada dira kulligood iyo yuhuudi wax noocaasa raga mujaahidada shabaab waa laga baqaa waana og yihiin iyagu maxaan ku ihahdaa inay awoodna leeyihiin mabda ay ku howlgelayaan ay leeyihiin laakiin xasan sheekh mabda uu ku howlgalo dal- gaalada uga duwan yahaba ma lahan maxuu marka gaalo maxay ka- ka- leedahay nimankan laakiin dad muslimiina oo muslimiintu ku daba tafan yihiin awoodna leh oo hadda maxaan ku rahaa maanta meeshay doonaan ka howlgeli karan yihiin marka cid kaloo loo filanayo ceelna u maqadno waayo cid kaloo loo filanayo xar- xarakata shabaab mujaahidiin aan ahayn ma jirto etoobiya saasaan leeyahay anu ugu dambeyn ummadda soomaaliyeed maxaa dardaaranaha oo ku aadan etoobiya aad u marinaysaa ummadda soomaaliyeed etoobiya waa taqaani cada soo jireenahay waa ogyihiin in saliibiyiinta dhammo caalamka ay uga wakiil yihiin geeska afrika soomaaliya inay ku haminayaan inay qabsadaan dhammaan badda jawba maahan ee macalberigeeda qabsadaan wax badanay waxay yidhahdaan taytayle iyo maxaan ku idhaha nagees kale ay yidhahdaan waana balcado soddon kilomitir xamar u jirta etoobiya ummadda soomaaliya aanay ku sirmin diyaarna ha u ahaadaano inay etoobiya iska celshaan xarakadana ha ku daba taftaano wax macnaha laysku halay karo maanta iyagaa ka jiree saasaan ummadda soomaaliya ugu- ugu baaqi lahay anugu